Roobab xooggan oo maalmihii la soo dhaafay ka da'ay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa si weyn u saameeyay wax soo saarka dhinaca beeraha gaar ahaan khudaarta, taasi oo isbedel dhinaca qiimaha ah ku keentay. Khudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee iibiya khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo bulshada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka hadlaya sida ay u saameeyeen roobabkan iyo isbedelka sare u kaca qiimaha ah ee ku yimid khudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada Jowhar.
go'day oo beerihii khudaarta ee ka go'day saameyn wuxuu ugu yeeshay khudaartii aa yacni aa qaashay waxyaabihii khudaartii oo raqiiska ahayd way qaashadeen iyo waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran sida yaanyada iyo khudaarta cagaaran ay aamshay ansalaatada waxyaabaha qaar okay yaanyada ibilkii hore waxaa la gadi jiray boqol siddeetan laakiin hadda zaa'id ay u qaashay soo laba boqol ay maraysaa isbedelkaasna waxaa keenay soo beeraha oo go'ay ayaa keenay Ee, beerihii ay go'een wadooyinka ay xirmeen marka taasaa keentay dalagga oo yaroo ansalaatada iyo koostada iyo karootada iyo waxaan kaleenta qaali waaye dhulka yaa rafaadaya waqooysimbo kashti soo gasho cirkaa loola galooyahay maaska yar oo ansalaatada waxaa lagu leeyahay inay lix ma haysaay todoba ma haysa ayaa lagu leeyahay ilaan meeshii ay ka baxaayeen aabii baxa gashi laakiin yaanyada waa anugu dhacsan tahay waana ku rafaadsannahay saan unahay dadweynaha gobolka shabeellaha dhexe degmada jowr iyo agagaaree inta jiro een, waxaa laga keenaa geeda barkaana sabuun ilaahay kuuma darnaadee meel la yidhaha cabdigaladee adiga dhulkaasaa laga keenaa yaa inta ka bax raqaylo gal maandheero gal meel kasta tuulooyinka agagaaraha u dhow magaalada ayaa laga keenaa dameer ayaa duudka loo soo saaray Aa, caasho hore laga soo qabanaa aasaas lagu keenaa markaasaan dadweynahaynana inaan ku aruurno aan ka sii qaadaynay markaan ka qaadnaa beec la sii joogsan Yaa, dhabaha roobaa galay waa rafaadsan yahay gaari yar ma mari karo gaari weyn ma mari karo waxaa lagu keenaya tahriib doon sidii dadkii oo macnaha oo sacuudigu socday aan doonaa noo lagu keenaa doonta waa soo qaadee bajaadaa la soo saaraa suuqaa la keenaa suuqa markii la keenaa beec loola joogsanaa qudaarta inay qaali tahay dhabbihii xamar loo qaaday uu go'an yahay meel loo mari lahayn waxaa ugu badan yaanyada basasha ansalaatada babarooniga liinti eh, basbaaski wa- wax badan
Isbeddelka qiimaha khudaarta suuqyada magaalada Jowhar ayaa yimid kadib markii roobab ay ka da'een gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo sababay in khudaartii laga keeni jiray beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe la waayo.